bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan halkani waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka maanta oo goorahan oo kale aad dhegaysataan marka laga reebo habeennimada jimcaha qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona waxaa ka soconaya magaalada jowhar gaar ahaan howlka shirarka ee uu ka socdo shirka dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle khudbaday jeedinayaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi doorashadii xubnaha u matalaya galmudug aqalka sare kadib waa sidee xaaladda magaalada cadaado galmudugse maxay ka baratay ee doorashadii lagu qabtay cadaado wasiirka beeraha dalka ayaa ku dhiirageliyey muwaadiniinta soomaaliyeed inay ka qayb qaataan wax soo saarka dalka qodobada iyo kuwa kale ayaad ku dhegaysan doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijka dhacdooyinka maanta dhinaca kelimaha sugaantana waxaad ku maqli doontaan adiga isdhaashe walaa ku dhameeye adaydaliileendhow nafsaaxada dhameeye adaydaliileendhowro nafsaaxada dhameeye ಅದೈದಾಲೀನೇ ಅಂದವರು ನಪ್ಪ ಹಗಲಮ್ಮೆ
mar kale kulanti wanaagsan magaalada jowhar oo xarun u ah maamul goboleedka hiirshabeelle waxaa xilligan ka soconaya khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle waxaana goobjoog ka ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo danayaasha arrimaha soomaaliya cabdishukuur cali axmed ayaan qadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana wax ka weydiiyey bal ugu horeyn xaaladda siday tahay inuu sharaxaad inaga siiyo waa mahadsan tahay howlka shirarka ee farajano ayaa hadda waxaa ka soconaya khudbadaha ay jeedinayaan murashaxiinta ee madaxweynaha ee dowlaadka hirshabeelle waxaa hadda khudbada jeedinaya murasha- murashaxa saddexaad ee u taagan xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle madaane cali cabdullaahi cusube waxaa ka horeeyey oo khudbadii ugu horeysa jeediyey eh, maxamed cabdi awaare waxaa kasii horeeyey cali maxamed axraale Eh, waxaana sidoo kale markaa khudbadaan soo gabagabowda xigi doon eh, murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenka khudbadaha ay jeedin doonaan hadduu eheed waxaa goobjooga howlka xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle intooda badan ee saraabiilka dhaqanka iyo marti sharaf kale waxaa kaloo jooga kuwa dhegeysanaya mas-uuliyiin kale oo eh, dowladda dhexe ka socota oo ay ku jiraan wasiiro xildhibaano eh, xubin ay joogta wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga fuudeynta intaba waa ay joogaan Eh, waxaa hadda eh, si toosa u soconaysa aan kula hadlayo khudbadii murashaxiinta haddii ay daydmo marka ay soo gabagaboobaan wa- wa- wa- wa- si toos aad ula socon doontaan dad eh, murashaxiinta haddii eh, labada gobol ay yeelan doonaan haddii ay daydmo laakiin hadda ilaa hadda khudbadihii murashaxiinta ayaa socoto mid walba waxaa soo bandhigay identigiisa ilaa hadda murashaxiinta hadda waxay diirada saareen arrimaha amniga iyo dib u heshisiinta saddexda murashaxiin hadasha waxay ku dheeraadeen ahmiyadda amniga iyo dib u heshisiinta ay u lahaan doonto diir ay gureystaan waxaana ka maqan sidoo kale cadaaladda iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee khudbadahooda oo kiiba surandayaq uu dhahaa ilaa hadda waa ay socdaan ee kuwa madaxweynaha waxaana xigi doona murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenka oo iyana ay u kala sharaxan yihiin cali xasan taako iyo gudoomiyaha eh, gobolka shabeellaha dhexe cali cabdullaahi xuseen budlaw
waa gartay marka laga tago ee musharaxiinta jeedinaysa khudbadaha ay ku soo bandhigayaan hankooda siyaasadeed ee ku aadan haddii la doorto waxay qabanayaan yaa ka qaybgelaya oo ka baxsan hiirshabeelle
waxaa goobjooga gudoomiyaha gobolka shabeellaha eh, gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duco muqdisho waxaa kaloo eh, goobjooga wasiirka eh, wasiir gudaha maaliyadda ee soomaaliya waxaa kaloo jooga eh, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kamid yahay xildhibaan jeeso xildhibaan buudir wax kaloo goobjoog ah ee ee dad madax banaan oo ka socda hay-adaha caalamka iyo kuwa ee, gudaha ee, daneeya arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha ee, waxaa kaloo jooga wasiir ka socota urur goboleedka igaad oo goobjoog ah waxaa shirka kaloo fadhiya ee, guddoonka baarlamaanka dowladda ee shabeelle ee, ayaa jooga oo shirka guddoomiyaha waana kan fadhiga afraad ee kulamada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle israabiilka dhaqankaa jooga qaar kamid a dadka ee soo xolay ee khudbadan inay dhegeystaan oo ergooyinkay ku jiraan eh, oo loo ogolaaday inay martisada qaran joogaan ayaa goobjoog ah marka khudbadu ilaa haddana ay socdaan bahda warbaahinta ayaana ka marneen oo iyana goobjoog ah e waa gartay e marka aad fiiriso jawiga iyo siday wax u socdaan e sawir guud bal la wadaag dadka dhegaysanaya radio muqdisho ee aan joohar joogin
Eh, walaahi waxaa aad loo dhegeysanaya si joogto ah oo weliba ay ku jirto eh, eh, eh, furfurnaan iyo weliba eh, eh, filigulaan eh, khudbadaha murashaxiinta oo wax buuqa ma jiro waabsaale waxaa sun yahay oo wax eh, dhibaato ah ma jiraan inta khudbada ay socdaan khudbadii hore ay khudbada ku socoto dadku aad u- u dhegeysanayaan sida eh, ay yahay cilmiyaasha siyaasadeed ee murashaxiinta marka meesha waa meel aad u degan keliya waxaa la maqlayaa codka madaxweyne ee murashaxiinta ee murashaxa khudbada jeedinaya ayaa looga eh, dhegeysanayaa marka uu sheego meelaha eh, muhiim ahna waxaa la siinayaa shacabka oo dhiirigelin ah marka jawi aad loo degan yahay keliya waxaa loo dhegeysanaya khudbadaha murashaxiinta oo aad moodo xildhibaanada inay aad ugu tigsugayaan sida ay noqoto iyo siday u dhacdo iyo siyaasadaha ay soo bandhigaan taasoo haddana ka turjumi doonta iyo ololaha ay murashaxiintu sameeyaan degdegbaxyo ee ee ku guuleysan doonta marka todobada ama kowa doonimaayo bilaabka doorashada madaxweynaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hageenkiisa oo berri difaaca xilliga ee muqdisho sida soomaaliya u taqaan ama kowda doornimo ay noqon doonto doorashada madaxweynaha marka khudbadii murashaxiinta ayaa loo dhegdinayaa sidaas ayaa la dhegeysanayaa murashaxiintuna waxay soo bandhigayaan khudbadaha ay khudbadaan oo oo taabana waa meelo muhiim ah oo dadka laguladoo muhiim u ah waxaana kamid ah arrinta amniga oo si aad ay ugu daraaraanayaan ee kaabayaasha dhaqaalaha iyo soo celintooda iyo sidoo kale adeegyada bulshada marka waxyaabaha muhiimka ay murashaxiinta taabanayaan oo ay ku laalaabanayaan intaas ugu muhiimsan gaar ahaan amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha
magaalada cadaad oo xarun kumeel gaar u ah galmudug waxaa maalintii labaad ka dhacday doorashada xubnaha u matalaya galmudug aqalka sare ee baarlamaanka dalkeena uu yeelan doono dhowaan haddii allaha awoodi leh uu yeelo waxaana maanta saddex mudane oo ka mid noqonaya shan mudane oo horey shalay u tartamay kuna guulaystay jagadaasi tartan doorashaha ku galay maanta cismaan maxamed aadan ayaa wareystay cabdulaahi salaad yaro waxaana weydiiyey doorashadii ka dhacday cadaado duruustii galmudug ay ka baratay iyo weliba rajada ah in galmudug oo ka maarmaysa ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika mar kale inay martigeliyaan doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka xubnaha galmudug u mateli doona oo intaa ka badan
bismillahi raxmaan raxiim shan iyo tobankii bishii oktoobar labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa galmudug ka bilowday doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed halkaas oo ay ku tartameen koob iyo toban musharax shantii kursi ee ugu horeysay kadibna guul kadib waxaan ku dhawaaqnay natiijo kordhaca dadka galmudug dadaal badan ay ka sameeyeen maalintaa iyo dhinac walba iyo ciidamada ammaanku maalintii ay taariikhdu ahayd lix iyo tobankii bishii tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa la isugu soo laabatay saddexdii kursi ee hartay Een, waxaa ka dhacay halkaa doorasho micno weyn ku fadhiso oo dimuqraadi ah oo runtii hor ah dadka galmudug aad bay u dadaaleen een, in ay xaqiijiyaan in doorashadu ay noqoto ee, doorasho dhab ah oo ku salaysan nidaamka iyo shuruucda loogu talagalay doorashada Een, dhammaanna waxay ku dhammaatay guul waxaa halkan lagu doortay sideed xubnood oo loo doortay aqalka sare ee dowlad goboleedka ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed Een, laba xubnood waxay waxay noqdeen dumar lixda xubnood oo kalena waxay noqdeen rag dhammaanna qoondooyinkii loogu talagalay dumarka iyo sidii loogu talagalaa doorashadaas u dhacday waxaanan u mahad celinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay iyo dhammaan baha saxaafadda wixii gudaha la gaaray cabdullaahi doorashada ayaa dhacday qaabka adkeynta warqadaha codbixinta lagu codbixinayay iyo murashaxiinta iyadana sharcaanada ka sii dhegeystayaasha runtii aad baa looga dadaalay waxaanu samaynay habka ee doorashada loo qabanayo wuxuu ahaa hab ee aad lo- looga shabeeyey shuruucda doorashada sida uu farayaana la waafajiyey Een, waxaa jira tiimam qaabilsan in ay xaqiijiyaan aidiyada iyo aqoonsiga maxaanku rahdaa xildhibaanada waxaa jira tiimam u taagnaa in ay warbaahinta iyo kala nidaamiyaan waxaa jiray warqado loogu talagalay doorashada oo la ilaalinayay sida ay ay ay kusoo baxayaan iyo sida loo ilaalinayo een, een, calaamadeynta warqadaha waxaa jiray een, tiimo u taagan ee u yeeridda dadka iyo inay ilaaliyaan een, protocolka een, een, shirka dhammaanna doorashada inteeda badan waxaa qabsanayay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug guddiyada doorashaduna waxay ka saacidayeen een, farsamada iyo iyo sida hawshaas loo wado marka een, wax walba waxaa la- ee, ilaa santuuqa odeynta ilaa warqadaha doorashada ilaa iyo aidiyada ilaa iyo yeeritaanka ilaa iyo maxaanku irahdaa tirinta codka waxay ahayd dhammaan hab een, aad een, u- u- u daahfuran oo aysan ku jirin wax mugdi ah waa midaas midda keenaysa in cid kasta oo doorashada ma ku lahayd ay ka qanacdo cadaado waxaa labada biliyo lasoo dhaafay lagu soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare ee xubnaha sideeda cod oo laga- sideeda qof oo laga rabay inay ka qayb noqdaan baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya Een, waxaa amnigaasi inta weyn gacan ka geysanaya ciidamada nabad sugidida iyo ciidamada soomaaliyeed adiis qaybooda kala duwan Een, ku-filnaanshaha dhanka amniga ee aqalka hoose cadaadeen lagu qabto mar kale maadaama amnisan joogin runtii waxaa xooga la saaray een, madasha hogaaminta een, qaranka waxay waxay madaxda madashu waxay xoog ka saareen i- in doorashada loo helo ammaan ku filan Een, khaasatan dowlad goboleedka galmudug waxaa loo calaamadiyey in ay yimaadaan een, ciidamo amisom ah oo keliya ka saacida een, goobaha doorashada ay ay ka dhacayso een, gacanna ka siiya een, ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka balse markii la fiiriyey hadda sida ay doorashada aqalka sare ay u dhacday een, sida ay u feejignaayeen iyo siday u dadaaleen ee, dhammaan ciidamada een, qalabka sida ee ku sugan een, dowlad goboleedka galmudug waxaa muuqataa in ay een, wax badan qabsan karaan Een, haddii ay amisom balantii ay ee, doorashada u qaadeen haddii kasoo baxaan een, kolley waa waa arrin wanaagsan oo een, een, hore usii wadaysa arrimaha loo baahan yahay ee doorashada haddii ay een, aysan dhicinin ay u suurtageli weyso inay yimaadaan waxaa muuqata oo annaga noo cad in doorashada aqalka hoose ay dadka halkan jooga iyo ciidamadoodu u qabsan karaan si nabad ah een, ayna yihiin dad u birsan in ay nidaam doorasho oo dhammaystiran qabsadaan qaabka kalsoonida ay buuxiyeen intii ay socotay doorashada maxaa ku qiyaas
runtii waa waa arrin een, een, aad u u cajiib badan dadkani een, waxyaalaha arrimaha aan la soconno xoogaalka u noqonay intaan goobjooga ka ahayn een, ee, cadaado waxaa muuqata in ay la kulmayeen dadkani culaysyo kala duwan oo oo ama ama maxaanku idhahdaaye ee, ee, la xiriira sidii ay bulshooyinka deegaanka ay isugu furi lahaayeen ama ay uga shaqayn lahaayeen dhinaca amniga ayay ayaa ayaa ku ayaa een, een, ay ku sugnaayeen een, wiigii lasoo dhaafay haddana iyagoo ku sugan arrimahaas sida ay u dadaaleen oo ay u go-aansadeen u go-aansadeen inay gacanna ku codeeyaan gacanna dadkoodii iyo arrimahooda ku xalistaan Ee, waxay waxay muujinaysaa inay dadkani gaareen een, ee, bisayl een, aada u weyn waxaa kaloo inaan een, idin xasuusiyo muhim ay tahay waa maamulkii koowaad ee qabsaday ee doorasho een, dhammaystiran oo aqalka sare waa maamulkii koowaad ee soo saaray qof ha waa maamulkii so- oo soo saaray qof dumar ah waa maamulkii xildhibaankii ugu horreeyey ee baarlamaan ee baarlamaan ee aqalka sare soo saaray waa maa maamulkii ugu horreeyey ee xildhibaanadoodii soo dhamaystirka runtii aaday aaday cajiib u yihiin anigu waa waa waa la dhacsannahay annaga gudi doorasho ahaan waan ku ammaanaynaa madaxda dowlad goboleedka iyo ee, baarlamanka iyo ciidamaduba sida ay u dadaaleen
wasiirka beeraha dalka axmed xasan gaboobe oo ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta cunnada adduunka ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan wax soo saarka dalka si looga maarmo ku tiirsanaanshaha dadka kale wasiirku wuxuu ku booriyey dadka ku howlan xilligan beerashada dhulbeereedka soomaaliya inay xoogga saaraan waxyaabaha daruuriga u ah nolol meelmaadka caadiga islamarkaana laga maarmo waxyaabaha faakahaysiga ah ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, dhammaan marti sharafta waa idiin mahad celinaynaa waxaa la yidhi wakhti gaaban ereygiina gaaban wax yar oo dee uun siyaasi a mooyaane anuu khabiir beeleedna ma ihi khabiir biyoodna ma ihi laakiin xoolaha waxbaan ka soo dhaqay Een, waxaan rabaa marka ugu horraysa een, xoogaa kaftana wasiiradii kollegeennaga ahaa oon marti qaadi lahayn hawada jiraan sii la sheegay marka waxaan jeclaan lahaa inaad noo ogolaataan aniga iyo cermaan walow weli gu- aan- hoosta wax nagaga jiraan inaan muxuu ahaa weli aanna ka tegin shaqadaannadii oo ahayd inaan beeraha iyo wax soo saarka aan shaqo ku lahayn intaa inaad noo qirtaan Een, waxaan soo jeedin lahaa oo ummadda soomaaliyeed horta cod dheer ku dhihi lahaa siiba siyaasiyiinta ragga annaga siyaasiyiinta ah Een, waxaa la yidhaahdaa man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu qofka aan wuxuu cuni lahaa asagu quudkiisa soo saaranin go'aan uu qaadan karo ma jiraan haddii run la sheego shacabka soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin ayaga waxaan ka toosin lahaa een, waxaan hadda meesha laga soo saarayo oo hoos yaalla waxna waxaa la yidhahdaa quutu daruuri waxna waxaa la yidhahdaa fawaakih waxa daruuriga ah waa kuwan dhinacan jira weeye waa waxa lagu noolaado kuwanna waa faakiho iyo ganacsi ganacsatada soomaaliyeed iyo beeralayda ayaga oo aad u mahadsan maadaama kontarool dowladeed oo wax isku dheelitiro la waayey baryahan dambe waxaa xoogga la saaray maxaa la dhoofiyaa oo wax ka soo baxaan ummaddu waxay cuni lahayd xoog lama saarin sinsin si- muxuu ahaa een, eh, digir maya sinsin liin moos beerihii weliba wa- meelihii soomaaliya cuntadeedu ay ka soo bixi lahayd ood og tihiin baay iyo bakool iyo meelihii ugu badnaa baa sinsin loo beddelay waxaad ogtihiin waagii hore qofka soomaaliga ah marka ay wax u soo baxaan marka ay ugu yar tahay shan sano wixii uu ku noolaan lahaa wuu kaysan jiray wixii ka soo hadhuu ganacsi iyo waxaa gelin jiray maanta qofka halkii suusiga u soo baxa suuquu keenayaa lidaalika haddii hal sano ay saa yar dhahdo dadkii la leeyahay abaar baa qaaday wax la kaysan iyo kontaroolkii iyo dowladdii isku leebeltiri lahayd iyo xisaabahaasaa lumay horta dadka beeraha iyo dadka ganacsatada iyo iskaashatooyinka waxaan aad ugu boorin lahaa ama aan ku baraarujin lahaa inaan laga indhalaabin ama andhaha laga qaadin waxyaabaha daruuriga ah oo ummadda nolosheeda ah een, dowladaha ama dadka siyaasadda ku jira walxaqu yuqaal oon aniguna ka mid ahay wax siyaasad ah oo macno leh oo laga leeyahay waddankan wax soo saarkiisa iyo noloshiisa ma jirto anaaga ka mid ah annaga markaad waxaan aad iyo aad- waxaa daliil u ah wasaaraddaas beeraha oo ay la mid tahay xanaanada xoolaha oo ay la mid tahay muxuu ahaa een, wasaara- kalluumaysiga oo wasaaradihii khayraadka ummadda ahaa wax bolisi siyaasad ah iyo wax maalgelin ah iyo wax soo saar oo ummaddan in ay tiir u noqdaan loogu talagalay ma jirto ma jirto hal doolar hal doolar oo wasaaradda beeraha horumarin loogu talagalay oo baajid ah oo ay leedahay ma jiro idan waxaad mooddaa nolosheennu inay tahay soomaalidu waagii hore wadaadaday aad wax uga sheegi jireenoo dadka miyiga markii la joogo dadkay wax ka qaadqaadan jireen marka waxaa la yidhi wadaad oo dadka uun ka siyaaraysan jiray oo xataa caanaha iyo waxaa u doonan jiray bahroob intay u degeen asagoo xoolaho aad u badan oo haamihii oo dhan caano uga buuxaan iyo ayagoo geeddi ah reer soo dulmaray markaasuu yidhi warheerka caana inooga soo qaada markaasaa le sheekh caanahii meel lagaga soo shumana dhiiluhu waa inoo wada buuxaan war kuwan daadiyuu yidhi oo nooga soo qaada sheekhi baa la weydiye waxaa war wadaad maxaa dhacay wuxuu yidhi haddaan hadda ku dhaafna hadhow bay bixinaynin war innagu waxaana intaan meel iska dhignay umbaan indhaha u soconnaa maxamed buuha ninkii lahaa war haddaan hadda dhib kasta oo jira haddii qof walba uu ku talagalo oo soomaaliya aan noloshiisa inuu soo saarto hadduu miyi yahay iyo hadduu magaalo yahayba wuu soo saaran karaa ninkii qo- muxuu ahaa boos binti marmintiya deggan oo xamar maanta jooga yaanyadiisa iyo intuu ku adeegto iyo kulli waxaasoo dhan wuu soo saaran karaa waxaan aad iyo aad ugu baraarujin lahaa ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo muxuu ahaa mid beeraley ahba inaan ogaanno ilaahay inuu ina siiyey dhul barwaaqo ah ilaahay inuu ina siiyey dhul bini aadamka qofkii arkaba uu la yaabahayo oo meel haddii hadda waa kan odayaashii ka warrame eh dhulkeenna in yar yar oo buuraha gooliska ah weliba dushooda meel dhagaxyar alle mooyaane s- waddankeenna meel aan wax ka bixi karin ma jiro waxyaabaha adduunka ka baxa meelaynan ka bixi waxaan oon ka bixi karinna ma jiro ayaan dhawid baa waxaa la ii sheegay eh, nin baa wuxuu yidhi waxaan ogaaday geedkan zaytuunka la yidhaahdo oo shaamtaa uu hadda lagu sheego oo iska baxay keligii meel cidlaa iska baxay baa lagu arkay muxuu ahaa soomaaliya dhexdeeda waxaan aad iyo aad een, ragga annaga siyaasadda ku jira haddaan hadda ku jira aan ka baxnana waa dhinacun baan kaga jiri doonaaye iyo kuwa soo socdaba in loo yeesho waddankan ilaahay khayraadka uu siiyey in siyaasad laga yeesho wasaaradihii khayraadka wasaaradaha soomaaliya maanta ma- dowladdan hadda annagu aan joogno kuwa ugu liita weeye baynamaa la rabay kuwa ugu horreeya inay ahaadaan caalamka waxa maanta lagu tartamahaya iyo dagaalkaad maqasheen iyo qubqacda iyo waxa socotana waa wax soo saar iyo ganacsi haddaanan waxa annaga oo annagu markaas ninkii laga sheegay oo eh, yaa rabbi jooni dahaba oo markuu u soo degay yidhi haddana xamaalkii baan rabaa kale haddaan noqonno haadihi almusiiba ayaan baa nin holo caraba mar uun abaari waxbaa jiri lahaa baan afgooye ay qolo ku martiqaaday oo hay-adii wax oo ay wax ka doonahayaan weliba markaasaa waxaa lagu martiqaaday beer magaalada dhexdeeda oo cambe ah geeda cambayaaloo waaweyn baa loo goglay gool baa loo dhigay adduun buu arkay markaasaa wuxuu yidhi horyaaya annagaad waxna weydiisaana waxna tara war waxna tara hadda ka hor baa waxaa dhacday dowladdii waagii jirtay yaa wasaaradaha beeraha ee carabta waxaa lagu martiqaaday meesha la dhihi jiray een, eh, marka een, ma- een, kismaayo meesha webigu badda kaga dir jiray ayaa lagu martiqaaday markaasa waxay arkeen baddii iyo beertii iyo xoolihii markaana waxbaa la weydiisanaya lafteeda markaasay dhexeen yaa soomaali saacid ulcarab wa soomaaliya wax tara hadda ayaamahan waxaa lasoo faqaa anagoo dee malaha anagana kicinayaana haddaad gashaan muxuu ahaa een, waxyaabahan meediyoga haddaad gashaan waxaa lasoo saaraa taariikhdii soomaaliya dhowr boqoloo sano ka hor waxay ahaan jirtay ayadoon dowladba ahayn siday inay carabaha wax siin jireen waxay soo saari jireen noocay ahaayeen baa hadda aad loo soo daayaa annagaa moodaa inaan la kicinayo siyaasaddana aan ka kacno siyaasaddana ogaada dadku hadda qaar waxay moodaan uun in kor uun ay jirto siyaasadda shacabkaa iska leh dadkan siyaasiyiinta aad u jeedaan shacabkay u shaqeeyaan shacab fiican hadduu jirana waa ficlaanaynaa shacab aan ficlayn hadduu jirana waan ku dul soconaynaa soomaaliyey sha- siyaasi iyo shacabba ilaahay dhul buu ina siiyey caqlina wuu ina siiyey dalkeenna inuu inagu filan yahay waxyaabahan haddana haysta waa uu sida uu sheegahaya een, muxuu ahaa een, agaasimaha biyahe dee dowladdu markay jirtay waad ogeydeen webigu kontarool buu lahaa meel walba kontarool bay lahayd roobku markuu saa u yareeyo waa la qodi jiray keliyaashaa la samayn jiray wax dhulka gacanta lagu hayuu ahaa laakiin hadda wax walba farahay ka baxeen laakiin annaga ayaa sidaas yeellay kolleyba dembi aan gallay ayuu ilaahay naga goynayaa een, haddii aan isku soo noqonno waa isku filannahay dalkeenna waa inugu filan yahay dadkeennu waa inugu filan yahay abaarahan iyo dagaalkan iyo waxaan la sheegayo wax walba iyadoo meesha socod oo dhibkan oo dhan uu jiro waa noolaan karaa een, hay-adaha annaga amniga dhawaaq dheer waxaan ku leeyahay dadka beeralayda ah oo dalka wax soo geliya dhib badan baa haysta ayagooba awalba si walba u rabaadsanaa in magaalada wax la soo geliyo dhib badan baa ka jira dhib aad iyo aad u badan baa ka jira meeshii la rabay qofkii muxuu ahaa hal cambe a wada in la soo dhoweeyo inuu ummadda waxtaraya la ogaado in dariiqyada lagu dhibo oo muxuu ahaa la cadaadiyo oo ay maalmo muxuu ahaa mooska iyo yaanyadii iyo wixii ummaddu ku noolaan lahay ay dariiqaa taagnaadaan oo ay halkaa ku baaba'aan iyadoo loo baahan yahay arrintaasi dhawaaq dheer waxaan ku leeyahay hay-adaha amniga wixii amniga waa meeshiisa laakiin dadkaasi in la karaameeyay leeyihiin in dariiqyada lagu dhibo ma laha ummadda nolosheeda qof walba xil baa ka saaran kan amnigaa xil baa ka saaran kan beerta farahaya xil baa ka saaran wasiirka xil baa ka saaran madaxweynaha xil baa ka saaran ummadda nolosheeda qof walba inta uu ku leeyahay waa inuu ka qaato soomaaliyay dhulkeenna waa inugu filan yahay annaguna wuu inaga badan yahay aan hoos dhowrno hoos aan dhowrno ilaahayna aan tala saaranno ilaahayna subxaanahu wa tacaala amni iyo ammaan iyo midnimo iyo soomaali dhinac u socota ilaahay ayna siiyo
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan waxa ay sameeyeen dhoolatus milatari oo ay ku muujinayeen cudadda milatari iyo awoodda ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta gobolka hiiraan waxaana ciidamada ay isu diyaarinayaan dagaallo ka dhan ah kooxda argagixisada ee shabaab ee dhowaan la qorsheeyey in dalka oo dhan laga safeeyo iyada oo xilligan deegaano badan oo ka tirsan gobollada koonfureed iyo bartamaha dalka uu ka soconayo dagaalada ka dhanka ah raadiga al-shabaab oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay sii baacsanayaan
ciidamada xogga dalka soomaalida hal- ee halkan ku sugan oo guutada tobnaad waxay ku jiraan diyaargarow diyaargarowgaas oo looga go' leeyahay in lagu difaaco een, guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkan annaga hadda mas-uuliyaddiisa ayna saaran tahay een, oo hadda meelo ay ciidamadii een, deganaa isaga soo guureen ayaan waxaan ugu diyaargaroobaynaa inaan een, buuxinno meelaha een, ay ciidamada ka soo baxeen iyo inaan difaacno magaalooyinka waaweyn een, maadaama xid- xilligan doorasho lagu jiro oo la- laga yaabo in carqalado iyo waxay isa yi- ay iska yimaadaan marka een, howlahaas ayaan uga go' lahayn een, een, abaabulka ciidanka aan iyo iyo diyaargarowga aan ku jirnay een, sidii loo sugi lahaa ammaanka qaranka een, guud ahaan gaar ahaan ammaanka gobolkan aan ku sugannahay een, ciidankeenu waa ciidan awoodo runtii een, guutada halkan joogto waa gu- guuto awoodo oo oo xagga oo geesiina oo xagga howlgallada ku fiican oo aan ugu tala een mataqaanaa aan loo diyaariyey xagga tababarka iyo xagga qalabkaba ku filan inay gobolka difaacdo ee wayna difaaci doontaa waad arki doontaa haddii rabbi idmo een ama ha haato xilliga doorashooyinka xasaasiga lagu jiro een oo kala guurka ah een ama ha haato guud ahaan difaaca waddanka iyo een qaranka gaar ahaan hadda midka gobolkan aan ku sugannahay een waxaan kaloo aan arkayey kuwa internetiyo ku qorayo oo dhahayo een ciidan maamuleed iyo ciidan saas war waxaas ma jiraan annagaa meeshaan ka ciidana ee gobolkana annagaa waajibaadka naga saaran yahay inaan difaacano ciidan kaloo gobo- ciidan kaloo u baahan yaho qabiileed ama mid kaloo s- oo internet lagu qorqorayna uma baahno annagaa ku filan annagaa difaaci karno dee waana aragtaano indhihiina aan isku tusnay inaan ku filannahay dee horena waa u difaaci jirnay Een, meelaha yaryarka wadda cadowga ka soo baxana oo tuulooyinka wa- magaalooyinka waaweyn hadda cadow sida ceel cali iyo baalkina waad arki doontaan annagaa annagaa annagaa buuxi doona kaalintii ay ciidamadaasi baneeyeen Ee, waxaan rabaa een, dadka waxaan maqlayay maalmahan waxaan maqlayay dadkan hadda een, aan aan la deganna hadda oo hiriiraan ayagoo dhahayo een, ciidamada baxay een, walxaa saasa een, een, mataqaanaa cadowgiyaa soo dhow ama cadowgiyaa eh, imaanayo war waxaa isaga tala baxaan way indhahoodii ku arkayeen ciidan difaaci karo oo ku filan horey inuu difaaci jiray ayaa jooga magaalooyinkan oo xo- oo- oo- oo qaranku leeyahay ayagaa ku filan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay qaabka wanaagsan ee u diyaargaroobeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee guushtada tobanaad ee gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne ciidanka jooga oo xoogga dalka soomaaliyeed Ee, waxaan aragnaa inay ciidanka aad u diyaargaroobeen Ee, ciidan iskama diyaargaroobi karo wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan dadaal badan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ama aan ugu mahadcelinayaa ciidamada hiil walaal amisom ee reer jabuuti ee kaalinta lixaad ay ka qaateen ee ciidankaasi la qalabeeyo la tayeeyo ee dadaal badan u maray maantana ay muuq- ka muuqato runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ayagana waan u mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed khaasatan guutada tobanaad ee gobolka hiiraan ee wax badan bay dagaalameen ee waan arkaynaa dhibaatooyinka ay ku hayaan muxuu ahaa isha dadka shacabka reer hiiraan khaasatan dadka soomaaliyeed ay ku hayaan shacab ay ku hayaan khaasatan reer hiiraan ay ku hayaan waxa weeye maanta waxaad joogtaan waktigii aad ka xorayn lahaydeen runtii ciid iyo muxuu ahaa ciidan iyo qalab intaba way u dhammaystiran yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana filayaa inay kaalintooda ka soo bixi doonaan inay ka sifayn doonaan gobolka hiiraan cadow ay ka sifayn doonaan inay ka sifayn doonaan soomaaliya oo dhan ay ka sifayn doonaan marka waxaan leeyahay dadkiinni iyo dalkiinni adinku idin sugayaa ilaahay idinkiina waxaa idin rajaynaynaa guul iyo barwaaq idin rajaynaa insha allah ay gaashaanla sare eh, maxamed cidna habane taliyaha ah, sector for hiiraan gobolka hiiraan saaka waxaan halkan isugu nimidnay inaan eh, kontarool ku samayno ciidamadeeda halkani deggan eh, hiiraan oon eh, dardargelinno si shaqadaasi eh, security-ga electionka ha noqoto ama security-ba gaar ahaan eh, go- eh, guud ahaan ha noqoto inaan dib isku habayno aan istirtirsiinno si eh, aan dardar u gelinno shaqadayada iyo howlgalkayaga Ah, halkaa waxaan ka aragnay eh, inay ciidamadaasi ciidamo diyaara yihiin heegan u ah inay daafacaan dalkooga iyo dadkooga waxaanan ku ballannay inay eh, doorashooyinkaasi security-ga ee doorashooyinku ay hagaag u dhacdo si eh, fiican u dhacdo si doorashadaasi ay guul u noqoto u soo hoyatay dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed iyo dowladaha ah, walaalahooda u soo gurmaday ee hawshaa kula jira waad mahadsantihiin
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta wuxuuna idinkaga imaanayaa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya haatanna dhinacii kelimaha sugaanta waxaa idinku soo maqan heys dhool arooriyadda ay allaha u naxariistee maxamed sulaymaan tube adiga isdaarshe walaa ku dhameeye adaygaaliine andhow nafta xaga dhameeye adaydaaliine andhowro nafta xaga dhameeye அதை டாலிலே அண்டவுரோ நப்தா அகலமே Saraaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye anna waxaygu sii dheer cisigan dhaxal kumayse Saraaraba ninkii nool waxbaa dhayga geliye அதை டாலிலே அந்த ஊரோ நப்தா அவலமே
dab looma heesee adaa dhagax dhexeedee dudduuniyo laxaadiyo laftiga dhammaystee dadab looma heesee adaa dhagax dhexeedee عزيتني لندور نفتح قدمي عزيتني لندور نفتح قدمي عزيتني لندور نفتح قدمي
guud ahaan intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkai dhacdooyinka intaan kan xigayna dib ugu kulmi doona amaana alla iyo nuuli kulanta